ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayey deegaanada leheley dalsan iyo koyaame kuwaasoo qiyaastii shan iyo toban ilaa labaatan kilomitir dhinaca galbeed oga beegan magaalada kismaayo dagaalka oo ku qutama muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxaa maleeshiya beeleedyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan qoryaha dorondooriga u dhaca iyo seefaf saamaynta dagaalbeeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada kismaayo iyadoo dhanka kale uu maamulka jubbaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin dagaalka xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada jubbaland ayaa sheegay inay aada uga walacsan yihiin dagaalbeeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada kismaayo iftiin xasan baasto waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya waa nasiib darro wiil soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo maalaayacni arrintaa waxaan leenahay sidii lagu caano daato citamtooda la celiya si deg deg ah wax looga qabto khadra runaantii arrintaa hadda maanta wax laisku haysto oon kuu tilmaami karo male waa jahli iyo caqli xumal ummadda la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhihi karno war dadka xoole kama dhexeeyaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa wax laisku haysto oon maanta aan tilmaami karna maleh waa nasiib darro ku soo zaa'id deegaanka galbeedka gaar ahaan kismaayo dadka ummadda meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax usa tari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdiinna inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arrintaa wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta waxaan kula talinaynaa si deg dega in colaantaas loo joojiyo arrintaasaana ku talin lahaa aniga fakarkeyga insha allah sannadihii lasoo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaalbeeledyada waxaa horey oga jiray dagaallo goosgoos ahaa oo u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ay v o a khadka telefoonka magaalada kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku howlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaalbeeleedyada ka socda duleedka magaalada kismaayo senata iftiin xasan baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada kismaayo inay si deg dega u joojiyaan dagaalada islamarkaana ay wadahadal ku xaliyaan wixii ay kala tabanayaan bismillahi raxmaan raxiim wallaahi waa nasiib darro aad baan uga xumahay wax meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqaaqada soo dhex martay waxaan leenahay marka hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan jubbaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta dhalinyarada waxgaradka haweenka waxaan leenahay si deg deg ah lagu joojiyo dagaalkaas waxaa waaye dhibaata waaye khadar maxamuud xareed v o a nairobi